Doctor Xasan Indhooy oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada Jowhar ayaa bulshada gobolka Shabeellaha Dhexe ugu baaqay inay iska ilaaliyaan halista cudurka cagaarshowga. Cagaarshowga ayuu sheegay in doctoorka uu ka mid yahay cudurrada dilaaga ah ee dhimashada sababa. Doctor Xasan Indhooy ayaa bulshada ugu baaqay inay iska baaraan cudurka daawadiisana ay qaataan si ay uga badbaadaan halistiisa.
cagaarshowga si guud waa calaamad ay leeyihiin cudurro qofka ku dhici karo cuduradaas waxaa kamid ah virusyada ayaa kamid ah sida tusaale ahaan hebatitis a ama hebatitis b ama hebatitis c ama hebatitis d yacni waxay saameeyaan virusyadaas waxay saameeyaan beerka kabacdi waxay saameyn ku yeeshaan beerka shaqooyinka ka socday iyo in calaamadahaas ay ku timaado oo calaamadaas jondiska la yiraahdo cagaarshowga marka virusyadaasna siyaabo kala duwan ayay jirka biniaadanku soo geli karaan virusyadaas siyaabaha ay kusoo geli karaan waxaa kamid ah hebatitis eeg oo kale yacni meelaha nadaafad darada ka jirta iyo ayaad ayaa lagu keeni karaa oo qofku cunto ay cunto iyo ka qaadi kartaa hebatitis big oo kale wuxuu ku gudubyaa yacni in dhiig oo kale iyo galmada iyo waxyaabo noocaas uu ku gudbaa hebatitis cig oo kalena sidaas oo kale waxyaabaha kale oo yacni keeno qofku inay cagaarato waxaa kamid a simbali dadka ku nool meelaha nuubiyada u dhow oo kale waxaa u badan malaria malaariadoo kale markii ay sameyso ay jirkaaga saameyso ay unugyada dhiiga cascas aada u burburiso calaamadaha qofka lagu arki doono waxaa kamid a inay cagaartaan indhihiisa waxyaabaha kaloo yacni keeno waxaa kamid a hadda virus kaloo la yiraahdo yellow vaver ay jiro oo soomaaliya ka jirin laakiin wadamadan suudan iyo ka jiro ayagana isaguna waa keeni kariyaa marka si guud waa saameyn ka dhalato dhaawac gaaray beerka qofka bini aadanka ah ayaa keento haddii qofka tusaale ahaan malaariyadiio kale ay saameyso dhiiggiisoo kale oo ay burburiso unugyadii cascasaa oo dhiigga haddii ay burburiso waxay ku keeni doontaa cagaarshowgaas ama jondice ay ku keeni doontaa indhaha qeybta cad laga arki doono